dhowaan magaalada muqdisho waxaa laga soo dejiyey meydka maxamed xasan maxamed nuur oo ah askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo tababar loogu qaaday dalka uganda dowladda federaalka ah faahfaahin dheeraada kama bixin waxa sababay geerida askarigan ka tirsanaa oo ahaa nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka bakool dukumentiyo iyo sawirro iyo muuqaallo ay heshay idaacaddan islaamiga ee alfurqaan ayaa waxay ka markhaati kacayeen geerida askarigan mid ka mid ah qoraallada waxaa laga helay safaaradda dowladda federaalka ah ee dalka uganda waxaana ku xusan in aanay dood ka qabin in meydka maxamed xasan maxamed dalkiisa loo celiyo amaba loo qaado si kale haddii loo dhigo warqadan oo ku taariikhaysan saddexda bishan mey laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu oggolaaday in meydka laga soo dhoofiyo dalka uganda oo soomaaliya la keeno sawirrada iyo muuqaaladu waa kuwo argagax leh waxaadna dareemaysaa durbadiiba in ugu yaraantii qofkan kuu muuqda uu u gacan galay qolyo baadigoobaya xubnaha uurku jirta ah sida wadnaha beerka iyo keliyaha markii meydka askariga muqdisho la keenay waxaa lagu wareejiyey ehelkiisii si ay u aastaan laakiinse markii sanduuqii la furay durbadiiba waxaa la arkay arrin yaab leh taas oo ah in maxamed xasan maxamed nuur uu ka qalan yahay laga bilaabo rubadda ilaa iyo gumaarka markaa kadib waxaa meydka loo qaaday isbitaal si loo hubiyo haddii ay jiraan xubno lagala baxay warqad uu qoray isbitaalka soomaali sudanes hosbital wuxuu ku caddeeyey in ninkan ay ka maqan yihiin wadnaha iyo kelida midig warqad kale oo aan helnay oo ay qortay waaxda dembi baarista biliiska dowladda federaalka ah ayaa isbitaalka madiina ee biliisku leeyahay looga dalbaday in ay caddeeyaan sababta uu dhintay maxamed xasan maxamed nuur laakiinse ma helin haddii ay jirto warqad isbitaalku uu ku soo jawaabay suldaanka beeshan ninkani uu ka dhashay ee magaalada muqdisho suldaan aadan ayaa waxa uu warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxaana wax ka weydiinay waxa ay ka og yihiin macluumaadka askarigan la xiriira maxaa ku dhaca ninkan horta sidiisaba haddaad si kooban nooga warranta xaggeesa la geeyey xaggee laga keen neew ninkan sidii noo sheegay nimankaana direen askar ahaana waxaa uganda loogu diray si wacan ninka ku xanuunsadaa layidhi kolley horta wakti markii dhintay kadib la marka la soo gaaray marka waxaa la yidhi uganda uu ku xanuunsaday ku xanuunsaday siyaa sheegaya yaa diray marka yaa dira kuwaana dira maxaa hasan iyo khulafidiis oo dowladda federaalka aa sawirka ninkan oo aan aragnay dee wuxuu jeexan yahay hunguriga ilaa iyo xaniyaha meesha laga gaaray agteeda ilaa ay jeexan tahay maxaa lagala baxay ninkan shan shakiga horta waxa keenay ninkaan la duugi lahay shakiga waxa keenay markii jeexnaantaas la arkay shakigaas keenay ma garat si wacan marka waa la qaaday aniga meeshaan ku marnay horeysi ay noo sheegeen frinzeer ay dhigeen kadibna dadkii maanta jimco aheed ismaan arkin maalin teleefon u diray ma garan marka awel ninka waa dhintaa laydinku yidhi ka gadaalla marka meydkii la dhaqaya waxaa la arkay ninkii oo jeexan ninka soon oo labaatan lix uu dhintay soon oo labaatan lix ah si wacan si ay noo sheegeen si wacan ninka meeshay ku haayeen dhowr jeera waxay soo direen inay soo qaadayaan sidii kolleyna noo sheegay ma ay suuragelin adii khamiistii teleefon noo soo dira waxay dhahay ninka beriya la keena si wacan ninkiia soo baxay boogtada afarta iyo waa saddex say marmaray kulley dayarurka timid ay keentay kadib ina meesha lagu duugaya aadnay oo isbitaalkaas xooga jeexnaanta saa lagu arkay maxaa oo garka ilaa afka beesha dhexda u dhacay markaas oo warkaas aynkaasu soo noqday kadib maxaad go-aansateen nima hawsha ninkaan ninkaan nimana keenay ma garat oo askariga meesha ka keenay dadkii marka oo dareeya unta oo si ku tirsanaaya meesha keeneen ambalaasa lagu keenay kadib markii waxay arkeen haddana balaarkii sarna waa la tegeen xaggey la aadeen marka si ay noo sheegeen isbitaal ay geeyey oo waxay iskaan ay saareen kadib iskaankina waa waxuu sheegay si ay noo sheegeen kadib isbitaal madiina geeyey si noo sheegeen isbitaalku muxuu ka sheegay marka ma dib u baarisuu ku sameeyey shalay baaritiinka wuxuu ku sheegay in waxba ku jirin keliya ilaa walaa beer waayahay maxaa keeni kara marka in qofka ninkan askariga ahaay oo dowladdu askari ahaan u diratay keliyaha iyo beerka lagala baxo
wallaahi nin way nin muslim joogin oo gaali joogdana geey nimanka ma garat si wacan nimankan wax ku dhacna waa wax fiilinaayaan waay waxa meel gaali joogda muslim jooga ninka la geeyey in la dilo in sun la siiyo in keliya lagala baxo maxaa dhahay wax la baxaysanay maahan si wacan kale ninka raalli ku noqday la qaaday oo kale kolley iyagaa kolley arrintooda sa kolley laakiin saali kolley saaligiisa lagu qaaday umaleynaa saasa umaleyn laakiin maanta ninkii hata saas yeelay kolley soomali iyada waa arrinteeda iyada og si ay yeelaysa kolley laakiin sida noo sheegay horta saasa lagu gey askari ahaantaas ma waxay leeyihiin qolyahan ciidan ahaanta u qaaday ninkan waa xanuunsaday isbitaalan geynay isbitaalkana ee waa dhintuu nagu yiri sidaasana midku isbitaala ku dhintay leeyihiin sida noo sheegay waxay u badan tahay marka keliyihiisa iyo beerkiisa in la gatay oo sidaa lagu dila ninkan isagoo iska caadi ahaa oo isbitaalka xanuun yar loo geeyey marka sidaan meydka lagu soo qaaday wallahi sheekhow soomaliha waa taqaanaa toban afsaa ku hadlay toban waraa lagu keena sun la siiyey in isagoo noolba aan la dilay keliya lagala baxay markii xanuunsaday dhankay lagala baxay toban a waraa la sheega ma garatay arrintaani marka dadkii qaraabada ahay haddaad tihiin saameyn intay leeda idinku yeelatay in wiilkiin laydin soo sheegay asigoo keliyaha lagala baxay yow ninkan horta awla dhintay oo saas ku dhintay dadka ogaayeen waa la sugayay ninkan hooyadiisi aabihiis baadiya degan yihi ma garatay oo xaggee ah gobolka bakool si wacan marka dadka kala qaraabada waay kulli idan kan noo sheegay waa la sugayay in diinka in la duwaal rabay marka jahnaanta lagu arkay la ee kulli warkan soo derisay soo derisay laata war saas hataa tana dadka lagama siin odayaasha idigana marka keenay laatan asbitaal ay geeyeen shalay dhahaa marka warba kamaayna maanta hataa lama hadlay awal dadka soomaaliyeed oo askar ahaan meelaha loo geeyo ama dhalinyarada loo geeyo ee dhinta meydadkooda miyaa la soo celiyaa maxaa keenaya in meydka halkan loo soo qaado wallaahi sheekhow horta aniga dadkan dad oo maxaamalo laga dhexayso oo go-aan wareysan hawtigii ma garat si wacan anaga dadkii dhaho magaaladan ku noolo samadooro askay aanahay dadku dadka haliila ma yihin dana sheekaysa ma yihin dad oo dadka hata warka ay leyihin ninkaan soo dhintay waraab ahaanay dadka looga wacay ma ogi dad hataa maxaamad ka dhehmahena waxaa la yidhi wadamadan etoobiya iyo uganda iyo ciidan bay usoo tababarayaan dowladda federaalka waxaadna arkaysaa nimanka la qaaday in keliyihii beerarka iyagoo lagala baxayo meyda la keenayo midkaan hadda aad dhalashaan isxigtaan oo u dambeeyey see lagu aamini karaa dowladahan ragga loo diraba keliyaha kala baxay horta aan kuu sheego dadkaad arkaysa uganda waa waa gaalo ma garan si wacan nin muslim ahay ninkii loo geeyona kolley qofka naxay iyo qof dad ahaan iyo muslim ahaan iyo horta ku nacay ma aha dadkan si wacan wax laga sheekeynaya ma aha qof hanta laga qaaday oo meelkaan la geeyey iska dhaafo kuwaan hadda gaaladan ku hata imaarada lagu sheegay wax la sheegay dhanna waa soomaali cadowgeeda waa taqaanay ninka waxaas laga sheekeynaya ma aha dadka ku dhaca waxaa la filinay leewaay maxamed xasan maxamed nuur waa aabbaha dhalay askariga uurku jirta loogala baxay dalka uganda asigoo uu jooga degmada xudur ee gobolka bakool ayuu qadka teleefoonka ugu warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in wiilkiisu asigoo jooga degmada xudur uu askarinimo qortay markii uu toddoba bilood shaqeeyey kadibna laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose loona qaaday dalka uganda si halkaa loogu soo tababaro wuxuu sheegay inaanu soo gaarin war la xidhiidha in wiilkiisu xanuunsan yahay laakiinse loo soo sheegay keliya in uu dhintay magacaaga xasan maxamed nuur xasan maxamed nuurow see wax kaa yihiin maxay tahay xaaladda aad ka cabanayso may dhagaa ihaaye ahey wiil ana dhalay mhm
yaa askari soo noqday oo wiilkaaga maxaa la odhan jiray
maxamed xasan nuur ka soco marka waxaa joogay magaalada hudur si fiican todoba biloodaa meesha ku dhammaansaday asigoo askari ah haa si fiican markii todoba bilood u dhammaatay ahey yaa diyaaradiina koy wuxuu la geeyey beledoogle diyaarad baa lagu qaado oo beledooglaa la geeyey haa si wacan waa laga sii dhaaday xaggee la geeyey waxaa la geeyey uganda si fiican dawladda la yidhaahdo uganda ma jirto ahey meeshaa la geeyey si wacan marka meeshiyaa ku dhintay waa gart maalinta hanuun laima sheegin laima sheegin maxaa tidhi maalinta wuu hanuunsaday wiilkaaga ma fahandi ma dheegi ma magashi leedma dhihay macnaa wiilkaagu waa jirada cid ku tiri lama arko ama waa xanuunsado ma aynan maqal haa si wacan marka waxaa la yidhi ninkaada waa dhintay waxa ku dhintay ugande waxa ku jira isbitaal yaa la dhahay marka markii ahayd isgeeridii lagu sheegay soonka u ahaay labaatan iyo lix waaya soonka soonka ramadaanka labaatan iyo lix bahay waa garta toban iyo sagaal maalmood mhm isbitaalkan baalika jari marka meeshaa laga soo qaaday aniga way u rafaado u rafaado meeshaa la soo qaaday waxaa la geeyey muqdisho haye markii diyaarada soo kaxadee la arin miidkiiba lasoo qaadaya ahey hadda diyaar garow ay ehelkii iyona asiiradiis waaladaadiis hadda geejeelada haye marka dhabki ba loo qoday markii haddigi isu imaanay aan miidkii halka tukudo hadda dhagoo ba la yidhi ninkii miidka dhilay oo ulmada ahaysay yarkii loo dhiibay ahey yaa yaa dhab ku sheegday dhab muxuu ka sheega marka dhibku muxuu yahay muxuu yahay dhibku ka sheeg dhabka wuxuu yahay dhuunka iyo qaska dhacdiyooda ahey
waa la tariigay oo waa la jeexay waa la jeexay waa la tariigay intaasa lagu arkay markii lagu arkay intii haddaas haddii ku sheegeen niidkii waa la eliyey isbitaala loo nagay dib baa loo celshay dibaa loo eliyey isbitaalka muxuu yidhi marka isbitaalka anaga ninka kiisasa ayaa anaa kuu sheegay marka anaga ant an way ana maqliya kuu sheegay dhegeyso si wacan isbitaal amar ma kala garanay aniga nin baadi e baan ahay si fiican marka ninkii wuxuu sheegeen takhaatiirtii ninkii oo la- la- hum- humnihiis oo kala dhaman welada lagala baxay keberida kala baxay walaageyda joogsan hayn waxaa lagala baxay welada kow beerka waa labo keliyaha keliyaha keliyaha oo hal eh haa hal keliya beer baa lagala baxay haa iyona wenaha wenaha si fiican marka intaasa lagala baxay intaasa laga waayay marka wiilkii dhaqrin lama geliyne waxa yaala muqdisho isbitaal madiine yaala dheer yaa la baxay marka keliyahan iyo eh, beerka iyo kilidan iyo waxaan yaa la baxay oo ninkan uur ku jirtiisi yaa la baxay yaa qaatay nin la baxay aniga ma ogi wuxuu la- meesha lagala baxay waa ugandho waa ugandho ma laga yaabaa wiilkaagu asigoon xanuunsanayn in inta eh, ama la daroogeeyey ama xoog lagu waday isbitaal la geeyey oo xubnahan in lagala baxa darteed isbitaal loo geeyo sidaa lagu dilay ma laga yaabaa maadaama aad tiri waa xanuunsan yahay ma aanan maqal aniga waxaas ma oginiyow ninka xubnihiis ma dhame lama duugayo muslimiinta gacanta ka soo dhigday marka intaas ha sheegdi miidkii weli banaan baa dhaala lama duugin marka arrintaas baa jirta wiilkaaga inuu askari inuu noqdo adigu raalli ma ka aheedo ma adiga askarinimada geeyey ha kuwada dafaday dawladda amariga adegaa dawladda usuul baa galay laakiin anina mahakutama ban dowladda federaalk ah ayaa askar fara badan waxay u daadguraysaa dalalka etoobiya uganda iyo eritreya halkaa oo tababaro lagu siiyo mararka qaar waxaa la sheegaa in askartii qaarkood ay dhinteen intii tababarka ay ku jireen lamana helo faahfaahinno amaba caddaymo la xiriira sababta askartu ay u dhinteen waxaa jira shaki fara badan oo la xiriira in qolyaha ka ganacsada xubnaha uur ku jirta ay askartu beelaha u tahay amaba dowladda federaalka qudheeda xubno ka tirsano arrintaa ay ka beec mushtarayaan